kulankan maanta wuxuu ku saabsan yahay hirgelistii xafladii hirgelistii mashruuci deer xarigii samarin tableka ahaa ee jabuuti africa regional express oon ku dhawaaqnay bishan aan ku jirno koob iyo labaatankeygi inuu xarigii haddeet hore hirgalay shaqadiisiina ay bilaamayso haddii ilaahay yidhaaho bishan ugu soo socotay january marka si rasmiya mashruuca imika u dhaqaaqaya bisha soo socota haddii ilaahay yidhaah mashruucu bishan soo socota waxaa la yidhaha dadka top stadigi iyay bilaamayaan xilliga muddo koob iyo labaatan bilood haddii ilahay yidhaah socon doonaa mashruucani si uu u hirgelo haddii toonadeedo capacitygii loo saaro agaasime dhinacyo kala duwan ayuu soo maray heer farsamo heer wadatashi mashruucan dayr wax badanna waad soo wadeen marka ma la odhan karayaa maanta dheefteedii waa la gaadhaya ramadaanow maanta dheefteedii waa la gaadhi oo inaan gaanaana weyaan waayo mashruucani muhiimad buu ugu fadhiyaa jabuuti iyo dalalka gobolkaba waayo wuxuu xoojinayaa isdhexgalkii dhaqaale wuxuu ka jawaabayaa baahidii dalalka dariska ha noqoto halka capacity-ga ama ha noqoto halkan connectivity-ga internetka maanta dee waan ogsoonnahay dalka weynen dalka aan iskugu dhownahay adduunka ee soomaaliyeed walaaliheena inay xar ka badan haysan baadina meesha ay taallo ilaa kenya dhowr xadhig baa yaalla laba ilaa saddex jabuuti waxaan anaku ku haynaa halkan toddoba xadhig toddobada xadhig ay shanna tahay shani ay tahay weliba transcontinental waxaan yidhahnaa deedoo qaarad ilaa qaarad asia ka imanaya ilaa yurub galaya kuwa ka imanaya south africa ilaa yurub xilligaa maanta meesha anagu aan ku naallo iyo waxa aan hayno anfaashakatir in aan kuwa ay ka faa'iidaystaan dalalka dariska ee noolaha nahay ujeeddada u weyne muhiimaddii xaliga deer ku fadhiyaayey waa taa sideen capacity-gan aan hayno aan u gaadhsiin karnaa dalalkan aan dariska nahay weliba da kuwayo laga sii qaadi doono marka la dhigo mombasa la dhigo waa la sii qaadiyo ilaa great lake ah rwanda iyo burundi iyo dhulka oo dhan baa la gaadhsiin doonaa capacity-ga deer hadduu ilaahay idhaaho agaasime berigii dhoweed weyn oogeen soomaaliya waxay ka dhacay internet laan inay ku dhaceen dhibaato weyn la soo diristay xadhiq qudha inay isticmaalaan dabcan waatay halkan booqasho inigu yimaadeen aad kulanteen ilaa wasiirkii soomaaliya oo qaabilsanaa xagga isgaadhsiinta tallaabada maxaa ka dambeeyey soomaaliya waxay ku hanweyntay inay jabuuti oo walaalahooda ay ka faa'iidaystaan wallahi taa runtayo waan aragnay anakuba xadhiggii deequraad inay ku filnayn dalka aan walaalkan ahayn soomaaliya wasiirkii isgaadhsiinta wakiilka noogu yimid yacdi canshuur si fiican baan u sheekaysanay waan sahanay wuu arkay wixii meesha aan ku haynay in wax kaleba u baahnay inuu xadhiggan deer ee laga soo jeedaya jabuuti ee loo keenaya xamar yuu ku niyadsan yahayna diyaarna waan u nahay inaan xadhigga gaarsiino berbera bosaaso ilaa xamar ay jabuuti walaalahiin ay helaan diversity waxaanaan dhandeedo xadhigga kulaata waxa laisku aamina maahe dhowr xarkood inay meesha ay yimaadaan diyaar baan u nahay waana wadnaa hawsheeda walaal xaggan somaliland kabal baa la marinayaa baa layidhi isku xidhaya jabuuti iyo dhinacan somaliland iyadana haddaad kelmadiiyo laba tiraa somaliland berbera xadhiggani deer waxa uu isagu joogsan doonaa hadduu ilaahay yidhaaho berbera bosaaso iyo xamar saddexda buu gaari doonaa haddii macalla doono waa laga sii waa lagu sii birin karaa degmooyin kale oo dee baahitaalana waan ku daraynaa walaal designigu waan wadnaa design u horreey waan samaynay haddii ay baahi kale timaadana waan ka jawaabaynaa walaalo sidii aan walaalahay u siin lahayn waxa ugu fiican connectivity ahaan iyo capacity ahaanba diyaar baan u nahay agaasimihii guud ee i m f ta christine lagard markay halkan timid hadalladii jeedisay waxaa ka mid ahaa hadalladeedii inay aad u ammaantay xadhkahaasi een kaybelka ee jabuuti soo gala welibana waxay ku tilmaantay dhaqaale ahaan bay tidhi anigoo khibrad u leh waa waxyaabahaasu waa waxyaabaha jabuuti ay ka faa'iidaysan karta dhaqaalaheedana kor u kicin kara bal ka waran arrintaas iyad u aragtaa arrintaa warunteedu waxaana fulinayn in wadniba madam lagard wixii ay tidhi waxaana fulinayn la president de femi marka ay waxaad kale waxaad waxaan sii bilownayba oo socda iminka deer waxaan ka shaqaynaynaa ilaa laba iyo afariyo tobankii naca muhiimadda ama istraatiijiyadan ee vision vantronsen madaxweynaha jamhuuriyaddu noo dhigay wiil halkaa inaad heebkaa xoojisiin inaad heebkaa ka midadhelisiin oo dhan kastaba dhan kastaba waayo meesha aan ku naalna maanta yaa muhiimad weyn ku fadhida xilliga hawsha waa hawsha aan galnadeedu inay noqoto jabuuti internet exchange point for the region gobolka oo dhan maanta waxaad arkaysaa haddii maca email laysku dirayo haddii soomaaliya email laga dirayo loo dirayo etoobiya loo dirayo imeilka ilaa dibadda u baxdeedu saa u soo noqdo halkan de jabuuti baa wixii oo dhanba witol laisku weydaarsan doonaa halkan jabuuti yaa noqonaysaa digital platform for the region